madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa masaajidka isbahaysiga islaamka kula oogay salaada ciidulfidriga shacabka soomaaliyeed mas-uuliyiinta iyo howlwadeennada dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa munaasabada ciidda awgeeda wuxuu si gaara ugu hambeliyey shacabka soomaaliyeed meel weliba ay ku sugan yihiin taliyayaasha saraakiisha askarta iyo qoysaska ciidamada qalabka sida oo ku howlan xaqiijinta amniga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed ku baraarujiyey in ay u istaagaan taakuleynta dadka danyarta ah ee aan awoodin inay ciidaan islamarkaana xog ogaala laga noqdo xaaladda ay ku sugan yihiin isagoo allana ka bariyey in uu dalkeena ka yeelo nabad iyo barwaaqo
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal duruufo adag ayaa dalka ka jira ama ha ahaadeen kuwa muxuuah xilliga iyo zamanka iyo maxaanku idhaha jiilaalka jira awgiis dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maanta oo ah maalin farxadeed oo ay farxadda ummadda islaam muslimiinta ah oo dhan meel kastooy caalamka kaga nool yihiin ay faraxsan yihiin dadka soomaaliyeed waxaan si gaara aan ugula dardaarmayaa walaalayaal inaan isu naxariisanno kuweenna gacantooda ay gaaban tahay jeebkooda uu yar yahay inaan maxaanku idhahdaa la wadaagno farxadda ilmahaagu yaanay farxin kuwa deriskaaga ilmaha deriskaaga ahna yaanay farxad la'aan joogin ka wada farxi waxa yarood haysato wadaaga intaas ayaa wax walba ka baraka badanaya eh yaanay dhicin in maxaanku idhahdaaye ninna ay ilmihiisa iyo gurigiisa laga faraxsanaado mid kalena ilmihiisa ilmahiisa iyo gurigiisa aanan laga faraxsanaanin dadka soomaaliyeed isu gargaaray intaas kadib ummadda soomaaliyeed maanta oo ah maalin aad iyo aad u barakaysan waxaan ayadana aan ka codsanayaa ama aan farayaa in ay ducayso in ilaahay dadka soomaaliyeed qulubtooda isu soo maceeyo in ilaahay dadka soomaaliyeed qulubtooda isu soo xidho in ilaahay dadka soomaaliyeed qulubtooda dowladnimada iyo ilaalinta diinta iyo xifdulislaam xifduddiin in ilaahay xifdudiin in ilaahay qulubtooda geliyo iyo isu naxariisasha badan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladaha bini-aadinimo ee ka jira dalka gaar ahaan xilliga jilaalka asigoo sheegay in shacabka soomaaliyeed laga doonayo inay isku samraan islamarkaana ay u istaagaan dhisidda dowladnimada